fatahaaddan sida weyn u saameysay toddobahadkii hore degmada baardheere ee gobolka gado ayaa dowladda federaalk ee soomaaliya oo ka jawaabaysa musiibadii ka dhacday degmadaasi waxaa laga dejiyey degmada baardheere ilaa toban diyaaradood oo siday gargaar bani'aadanimo kuwaasi oo loogu talagalay dadkii ay daadadka kusoo rogmadeen ee saameynta xoogan ee ku yeesheen fatahaadahaasi maamulka degmada baardheere ee gobolka gado ayaa sheegay in xaalad adag oo ka jirta degmadaasi ay hadda qorsheynayaan sidii ay gargaarkaasi dowladda federaal ka yimid loo gaarsiin lahaa dadka fatahaadaha ka badbaaday ee ku nool degmada baardheere sida uu v o a u sheegay gudoomiyaha degmada baardheere maxamed weli yuusuf qorax dhanka dowladda ilaa toban diyaaradood baa naga soo gaartay oo kulli raashin waday marka waa adu hadda waa diyaarsay raashinkaas dadka inaan gaarsiina qorsheynayna oo dadka yarta aan gaarsiino oo soo diyaarino marka adu hadda intaas baa dowladda naga soo gaartay imise ayaad ku qiyaasteen markii aad tirikoob ku samayseen dadka ay sida weyn u saameeyeen fatahaadahaasi
waa anagii deegaanada deegaanka jooga tira mota kormeeraan sameynaa jiro iyo kormeeraan sameynaa jiro iyo tirikoob aan diyaarinay marka adu tiro toban kun ka badan toban iyo kow kun ilaa labaiyo toban kun meelahaas ahaa ayaa barqacday sidoo kale gudoomiyaha degmada baardheere maxamed weli yuusuf qorax ayaa ka warbixiyey xaaladaha guud ee nololeed dadka ay naf iyo maalba ku waayey daadadkii xooganaa ee ku dhuftay degmada baardheere ee gobolka gado kuwaas oo saameyn xoogan yeeshay xaalada dadka runtii waa weli waa la tacaaleyna daafaha magaalada didimeri ay ku qaxeen unbay weli dadka joogaan dee goobihii ay ka qaxeen laguma soo laaban oo marka inta ku dhimat ilaahay u naxariisto dhaawacyadii la daryeelayo oo biyaha ay wax gaarsiiyeen waa jiraan qureyshe aadan cumar oo ah gudoomiyaha ururka haweenka ee degmada baardheere ayaa dhankeeda v o a u sheegtay in sicir barar baahsan uu ka jira degmadaasi baardheere kadib fatahaadihii ku dhuftay degmadaasi kuwaasi oo ganacsatadii ka badbaaday fatahaadaha ganacsigooda ay bilaabeen in sicirka cunooyinka ay kor u qaadaan taasi oo caqabad xoogan ku noqotay dadka danyarta ah ee ku nool degmada baardheere ee gobolka gado horta waxaan aragnay ma ahan oo wax rabbaani ah ilaahayga boqorka ahabaa keenay arrintan wax maanta la dhihi karo bini-aadan baa isu geystay ma jiraan waa wax rabbaani ah marka fataadihii wax badan bay saameeyeen saameyn waxay ku yeesheen ganacsigii waxay ku yeesheen nafta dawad ogtaa horena waan uga hadlay macnaha naf bay ku yeesheen oo dhimatay dadkii wixii noolaa waxaalaada ugu daran ba juuc baa jira gaajo baa jirta qofka hadduu maanta wax waaye oo wixiise ay dhaafeen wixii uu gadan lahaaba haddana waxay noqdeen waxay saameeyeen in ay sixir barar uu dhaco oo haafkii sokorta ah uu marhayo konton dollar oo burkii sidoo kale hadiiba la helo lacalla hadiiba la helo haddii kale aan la arkaynin oo ayna caana jirin oo hilib jirin oo wax alla wixii qutulduruuriga ahaa oo degmada baareer ama ummadda ku wada noolayba maanta ay kasal taagantaha wax laga hayo aysan jirin miya horta waxaa weeye wax hareemaaba iska yar laakiin wixi u haray qoladii wax u hartay waa garan kartayo dee biyuhu ma wada saamaynin oo saamayn inta badan waa waa suuqi waa kacay laakiin meelo darfa darfa ah oo waxaa jiray adigu dukaamiya waxya noocaas ay ku hareen wixii ayaga ahaa waa shilinba shilin hadduu loorka burka gadaya lix boqol meliya laba boqol buu taagan yahay maanta waa konton dollar ku dhawaad weeye sokortii sidoo kale berihi sidoo kale sixir bararkii ugu baaxadda weyna abid aan aragba meesha ka dhacay toddobaadkii aynu kasoo gudubnay ayay ahayd markii degmada baardheere uu kusoo rogmaday daadad xoogan oo ka dhashay rababkii ka dacay degmadaasi iyadoona in ka badan labaatan qof ay ku dhinteen daadadkaasi halka ilaa toban kun oo qoys in ka badan ay ku guryo beeleen waxaana haatan soconaya dadaallo xoogan oo maamulka degmada baardheere ay wadaan ka u ku aadan sidii loo samata bixin lahaa dadkii ka badbaaday fatahaadihii xoogana ay ku dhuftay degmadaasi aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo